galcad wiilashay galay ayaan gacal wadaagnaaye geesigii halyaygii markuu goobta hoora gaaray istishaadigo galay muxuu kaga gariirsiiyey wadnahaago oo waa kuwii goobta waada yeela munaasabadan ayaa ahayd mid haweenka wax ka barta macaahidda iyo maraakiista degmada saako oo maanta wareejinayay agabyo ay uga talagaleen mujaahidiinta sufuufta hore waxaana munaasabada lagu casuumay culmowdiin ugaasyo iyo waxgarad kale haweenkii agabyada bixinayay ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta annagoo ka mida gabdhaha maraakiista saakow halkan waxaan walaalaheen hadiye ugu wareejinanaa hadiyado hadiyadahaas waxaa ka mida konton iyo lix loor oo buskul ah afartan kartoon oo timir ah sawiiq waa cabitaan diyaarsan aan walaalaheen mujaahidiinta ugu talagalnay waxaa ka mida oomo lix loor oo oomo ah waxaa ka mida shaambo toban kartoon waxaa ka mida boqol iyo labo cimaamadood boqol iyo labo funaanadood boqol iyo labo buumo caagadaha galaysan iyo koobabkoodii muraayadahooda waa shan boqol oo caag shan boqol oo caag intaas weeye walaalaheyna muslimiinta mujaahidiinta furimaha jooga ma insha allahu tan keliyana noqon mayso saasaan insha allah waa wadanaa xafladda waxaa ka hadlay mid ka mid ah martisharaftii lagu casuumay isaga oo bogaadiyey agabka ay haweenka u diyaariyeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu wuxuu ahaa ninkii nin duulaaya qabanqaabiya oo diyaariya asagoo duulay uu la mid yahay marka gabdhahaas furmahay ku jiraan allaha subxaana wa tacaala amarkaas waafajiyey waan u mahdinaynaa allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in ilaahay amhaashooda ilaahay uu noo badiyo malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne dhanka kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo dhoweeyey hadiyadaha kala duwan ee ay bixiyeen haweenka bacda mahadda alle waxaan u mahadinaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee degan wilaayada jubbada dhexe khaasatan maxaafada saakow ee maanta ku wareejinayo mujaahidiinta walaalahooda jihaadka uga deeqay alaabo oo muhiim u ah jihaadka ilaah ayaa u mahadsan gabdhihii isxilqaamay ee intaas bixiyey waxaad u bixisay ilaahay dartiisa waxaana leeyahay ilaahay miisaankan aakhira idinku kabo waxaa marar badan sidan oo kale haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidanka jooga furumaha hore ee dagaalka